soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa meelaha ugu khatarsan dunida ee suxufiyiinta ka shaqayn karaan wariyaal badan ayaa lagu dilay magaalada muqdisho oo keli ah dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay iyo magaalooyinka kale ee koonfurta ee waaweyn kooxaha dilka ama dhaawaca geysanaya wariyaasha soomaalida ayaa intooda badani baxsada taasi oo ka dhigan inaysan cadaalad helin inta badan wariyaasha lagu dilo soomaaliya waxaa ugu dambeeyey allah u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed africo oo jimcihii kooxda al-shabaab ay ku qaarajiyeen magaalada muqdisho haddaba nuur xasan nuur bukhaari ayaa taariikhda marxuumka wariyahaasi ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow si wanaagsan uu isu yaqaaneen uu uga warramay dilkiisa
aad iyo aadaan umahadsan tahay runtii aad iyo aadaan uga xunnahay una cambaareynayna dilka loo geystay ama weerarkaas argagixisada lagu qaaday allah u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed iyo agaasimihii raadii muqdisho iyo sidoo kale agaasimihii telefishinka sharmaarke oo isna dhaawaca waxaan ilaahay uga rajaynaya inuu dhaawiciisa bogsiiyo sidaad ka warqabtaba iyagoo maaragtay kasoo baxay meel maqaayada oo ay kasoo casheeyeen ayaa waxaa maaragtay isku qarxiyey mid naftihalliga ah oo markaa kasoo degay bajaaj waddada laamigeeda taagnaa oo sugayey sida muuqatana akhbaarta waa lahayay oo cid hagaysaa jirtay sababtoo markuu gaariga soo baxayo iyo marka ay bajaajku soo dhaqaaqayso waxaad moodaa inay isku beegan yihiin oo macluumaad badan ay hayeen ninkiina bajaajku kasoo degay bajaajkiina way carartay ninkiina waxuu u cararay dhinacii gaariga waxaanu isku qarxiyey wariyaashaasi marka waxaan daawaday muuqaalkii c c t v camerada ama camerada qarsoon oo maaragtay halkaa ku xirnayd marka siday wax u dhaceen runtii waa wax weerar la qorsheeyey ayuu ahaa allahu naxariisto waxaana cabdicasiis uu ka mid yahay un dadka soomaaliyeed ee maalin kasta dhibaatada loo geysanayo runtii wuxuuna ahaa nin saxafiya oo aada u dhiiran macalimu xog ogaal ayaad u tahay maadaama aad adiguba saxafi soo ahayd wariyaasha soomaaliyeed marka cabdicasiis africa allah u naxariistee qof ceenke ah ayuu ahaa
cabdicasiis allah u naxariistee wuxuu ahaa waa la wada yaqaanaa cabdicasiis africa wuxuu ahaa nin dhiiran wuxuu ahaa nin afkaartiisa ay cadcaddahay maaragtay kasoo horjeeda afkaarihii xagjirka ahaa ama maaragtay shabaab iyo waxa uu ka mid ahaa wariyaal dadka ama dalka aada uga soo shaqeeyey xiliyo kala duwan xiliyo aada u adag aniga waxaan bartay xilligii uu sn s t n ka shaqeyn jiray idaacado badan kasoo shaqeeyey oo idaacaddii codka nabadda ay ka mid ahayd laakiin waxaan xusuustaa oo aniga aan maaragtay baankayga aanan iloobin labada kun iyo sagaalkii mar ay ahayd oo wariyaal badan oo isaga uu ka mid ahaa ay go-aansadeen inay dalka qaarkood ama isaga tagaan ama maaragtay ay shaqada joojiyaan maadaama ay la kulmeen sida ay sheegeen cabsigelin xilligaa kaga imaanaysa al-shabaab wariyaashii xilligaas hotel saxafi shir jaraad ku qabtay oo aan waraysi ka qaadiya xilligaan uu b b c u shaqaynaya waxaa ka mid ahaa isagaas allahu naxariistay cabdicis africa waxaa ku jiray cadaala oo maaragtay wasiir cadaala ayaa ka mid ahaa maxamed abuukarmaad aa ka mid ahaa cabdullahi kulmiyaa ku jiray nin jekey la yiraahdo oo universal u shaqaynayay maxamed cabdullahi isna dalka ka tegay xasan cali geesey wariyaal fara badan gani aad ayay u fara badnaayeen wariyaal mar un keliya cadaadiskii ama dhibkii markaa ay shabaab ku hayeen kasoo cararay ahaayeen markii dambena qaarkood dalkay ka tageen qaarna waaba geeriyoodeen oo markii dambe waa la dila waxaa kamid ahaa maxamed ibrahim raage oo ayaa kamid ahaa maalintii dadkaas shirkan jaraa'id qabtay cilmi bowdhar isaga wuxuu kamid ahaa dadkii markii dambe dalka isaga tagay oo meelaha uganda iyo iska aaday marka cabdicasiis wuxuu kamid ahaa dad ku dhiiraday isaga iyo cadaale iyo jeyte iyo tiim kale inay idaacaddii qaranka tagaan oo afkooda ay kula dagaalamaan maaragtay al-shabaab wuxuu ahaa nin had iyo jeer barnaamijyo waaweyn samayn jiray oo maaragtay ay aad u nacbaysan jireen inay maqlaan al-shabaab barnaamijka gungaara ka mid ahaa barnaamijyo kale oo uu idaacadda ka samayn jiray habeenkiina xiliyo weliba dadka qaarkiis aanay ku dhiiran karin al-shabaab inay sheegaan ayay raggaasi shaqeeyeen runtii waxaana uu ka mid ahaa cabdicasiis dadkii xilligaasi lafdhabarta u ahaa
waa tahay marka macalimu wariyaal badan ayaa lagu dilay soomaaliya oo haatan uu ugu dambeeyay cabdicasiis africa goorma kooxahaasi dhagadhaqabayaasha ah ee wariyaasha maaragtay dila sharciga la horkeeni doonaa
aada iyo aad horta soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka aan dadka saxafiyiinta dilalka u geysta aan lasoo qaban sababtuna waxay tahay dadka geysanaya qaarkood iyaa maaragtay iyagaaba sheegtaba oo bareera sida hadda cabdicasiis africa weer maaragtay qaraxii lagu dilay oo ay sheegteen al-shabaab marka dadka sidaa ah kolley iyo waa la yaqaanaa oo maaragtay waa dad hubaysan ciid hadda maanta ku dhiiranaysa oo inta baxda soo qabanaysa si gaar u qabanaysaana ma jirto laakiin wariyaasha soomaaliyeed iyo dadkii dilay iyo dadkii maaragtay dhibka u geystay kolley waxaa jiri doonta maalin lala xisaabtami doono cadaaladda loo horkeeni doono dee dhiigna ma qarsoomi doono marka maalin uun waxaa la keeni doona cadaaladda laakiin waa nasiib xumo in dalkeenna maaragtay uu liiska hore weli ugu jiro meelaha tacadiyada loogu geysta wariyaasha weliba aan lasoo qaban kuwii markaa dhibta iyo dhibaatada u geysta maxamed ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya u warramayay nuur xasan ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa washington